mahadsantahay saa waxawl hadalkaas wallaahi hadal hadda waxa weynu kordhinayo soomaaliya inuu yahay uma arkaayo soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweynaha ay u baahan tahay maanta waxa weeye madaxweyne dulqaad iyo cadaalad iyo sharciyad ku shaqeeya ayay u baahan tahay de mar hadduusan intaas ahayna warkiisa wax macnaha samayn maayo jubbaland iyo kenya wax derisnimo iyo walaalnimaan ahayn oo ka dhexeeya malaha sideed boqol oo kilomitr baan xaduud leenahay ciidamada amisom oo jooga soomaaliya iyo kenya ka mid tahay amniga iyo derisnimo amniga inaan ka wada shaqeyno ciidamadooda amisom oo jooga soomaaliya oo sida kuwa kaleba oola shaqeyna oola shaqeynaa waxaa naga dhexeeya iskaashiga la dagaalanka argixisada caalamiga ah iyo derisnimo ayaa naga dhexayso wax ka hor naga dhexeeya ma jiraan oo gaar ah haddii la rabay inaan deriskanaga la colownana lama coloweyna si kastaba ha loo dhigo laakiin anigu kenya waxaa nahay deris sideed boqol oo kilomitr malkaarii meel ku dhow iyo badda inta ka dhexaysa xaduud ku leenahay jubbaland ka leenahay waana soomaaliya intii xaduudka kala leenahay kenya dhammaanteed waa jubbaland mana mana mana naga dhaxaysa wax xumaana ciidamada sharciyada ku jooga dalka oo amisom bay ka mid yihiin gaar ahaan jubbaland bay joogaan